hadal magacay waxan cusmaan karaaf weeye degmada gudoomiye ku-xigeenka degmada buaca maan ahay guud ahaan waa idin salaamayaa ummadda reer puntlandna waa salaamayaa baada saxaafadda iyo reeriyow daljirna waa salaamayaa guud ahaan degmada aad baa loogu nabdoon yahay wax dhiba oo hadeer gaar oo degmadu qabto ma jiraan dhibta ay puntland la qabto oo ah in dalkeedii lagu haysto oo ay jiiddu ku dhowdahay oo waxaan keliya oo dheernahay puntland waxa weeye degmo ahaan waxaan degmooyin kale oo nala mid aanu dheernahay madaafiicda diryaankeeda iyo xabadda wiiftada iyo maxaan ku idhaahdaayey baqdinta markii ruuxanka iyo hubka la isku rido un baanu dheernahay sida kale puntland baanu wax la qabnaa waa la nabadgelyo qabaa jiiduna dagaal hadda furan oo socdaana kama jiro lamana kala farasaar la-a oo intaa waxbaa la isku ridayaa waa la iskorjoogaynayaa waa la isu muuqanayaa sahankaa ishelaya waa meel wax ka jiraan ma garad marka guud ahaan qaabka jiiddu sidaa weeye waxaan idinla soo xidhiidhay oo reeriyow daljir ama saxaafaddaanu la soo xidhiidhay haddaanu nahay degmada boocame intan ilaa laba casho saddex casho waxaa nagu cusub falaashyadii shaaha lagu cabbi jiray baa waxaa la yidhi waxaa ka jira sun baa ku jirta kiniin baa ku jira waa sumaysan yihiin soomaalidu halkaasay cudurka ka qaaday saxaafad noocaasa oo meel laga keenay ma naqaan baa dadkii lagu soo dhex tuuray dadkii marka waxay ku yaaceen falaasyadii dadku ku ganacda ku ganacsan jiray oo ummadda danyarta ee makhaayadaha shaaha ugu shuban jirtay baa gacanta la saaray markii hore laba ka saddex baa lacagtoodii la celiyey oo qof walba waxaa lagu qanciyey lacagtaanu kuu celinaynaa ee aanu jebinno waa la jebiyey mid walba saddex kiniina baa ka soo baxay oo salka ugu jira oo galalka ku kala dhex jira oo dhammaaday oo lismay oo qaar wax yari ka sii harsan yihiin kuwooda falaashyada cusubna kiniinku xoogaa dad qabo sidii uu cusub yahay marka arrintii waxay noqotay arrin ummaddii ku adag falaasyadii waa la jejebiyey wixii dukaamada yaalayna badaaca waa badaacadoodii baa xidhmatay oo iib xidh baa ku dhacay wixii meheradaha iyo shaaha lagu cabbi jirayna waa laga waashay dadkii danyartaay oo shaaha ka ganacsan jiray waxay sameeyeen ilaa shalay ilaa doraad kirli iyo bakeeri bay isla daba joogeen falaasyadii waxay noqdeen wax qashinka lagu daray oo meel saa u dhooban oo sun loo arkay oo maaragtay laga waashay ana waaba la jijabiye oo gacantaa la saaray oo dhagax baa lagu dhuftay marka waxaan saxaafadda ula soo xidhiidhay waxaan codsanaynaa arrintaasi dhib badan bay ku haysaa degmooyinka kale inay nala qabaan ma aqaan laakiin deegaanka aanu mas-uuliyiinta ka nahay ama degmada buucame dhib adag bay ku haysaa ummaddii baa iska hortimi wax la aamini kari waayo waa la garan waayey shaahii baa laga shakiyey waxaanu marka ka codsanaynaa dowladdaanu ka midnahay ee puntland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in la baadho waxa kan oo warbixin laga soo saaro oo hadday run tahayna oo waxaani wax jira ay yihiinna taladeeda looga gudbo haddii kalena ummadda lagu soo celiyo waxaan inay dacaayaad yihiin oo aanay jirin oo sideedii maaragtay dee lagu soo celiyo meheradihii iyo ummaddii waa ogtihiin oo soomaaliya marka la eego shaaha falaash baa lagu shubaa meelaha waaweyn aan makiinaduhu ool waxaa lagu cabaa shaaha falaas baa lagu kaydiyaa laga shubtaa maxaan ku idhaahdaayey wixii marka waa la isku xaniman yahay dhibaato aada iyo aada iyo aada u adag baa ka jirta dukaamadan oo falaashagadaa jiro oo saaka wax laga baayacayo iyo wax laga iibsanayo midna aanay jirin shaahi marka ninku iyo maqaayadda soo faiistayo shaahidhi waxaa loo makili baa ka shubaysaa se falaash baa ka shubaysaa marka waxaanu codsanaynaa oo aanu aada uga codsanaynaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadka waxaan in la baadho oo shaybaar la geeyo laabtoon la geeyo oo la hubiyo war waxa kani wax dacaayada inay yihiin iyo wax xaqiiqa inay yihiin oo arrintan kininkan sun yahay oo meesha ku jiro shaybaar in la geliyo dadkana wax deeqa lagu soo celiyo arrinta tan murugsan dhinacan loo sii daayo waanu ka codsanaynaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadka labadaba ma garad soomaalida hadba iyaan markay joogto dabcan waxbaa lagu soo dhex tuuraa oo sida barnaamijkii waadhawey socon jiray oo kale oo diinka bay u egtahay arrintani marka idinku haddaad eegteen falaasyadii waxyaabaha kasoo dhexbaxayo keniinka u eg ma eegteen inuu keniin yahay mase iyagii laftigoodii waxyaabihii ma la isku dayay in la eego oo la jebiyo adeer ugacali horta meel walba waanu baraha bulshada oo dhan baanu dhignay waa sawirnay wasa waxaanu gelinay wasabyadaanu gelinay facebookyadaanu dhignay meel kasta oo bulshadu ay wax ka arki kartaanu gelinay waxaan markii la jejebiyo oo la burburiyo kiniinka barastimoolkaabuu u egyahay barastimool la jejebiyey wuu soo baxayaa marka la jejebiyo marka sacabka lagu hayana waa mid barastimoola oo keeni horaa wuu u sawireg yahay waxaani dadka kanaan dhakhaatiirta ahayn waxay isla raaceen waxaan inuu kiniin yahay dhakhaatiir indiyaana waxay tidhi ummaddii soomaaliyeed oo dhulka dhakhaatiirta u aaday isbaadha weelkiina baadha cudurrada tanaa qabtaan oo kansarka iyo macaanta iyo dhiikarka aan dadku sidiina u qabin idinka burada idiin oo qof kastoo soomaaliya laga helayo waxuun baa jira laydiin qariyey oo laydinku sumeeyey ee isbaadha marka arrintan waxaa laleeyahay hindiya layna kaga soo tuuray dhakhaatiirta hindiyaankaabaa cid uun u sheegtay soomaaliya halkaasayna kaga timi waa arrin uun aan qofkii ay ka soo yeedhay gacanta lagu hayn laakiin social mediahaas laga helay dadkanina dad wax baadi karo o xaqiijin karo oo dhakhaatiira maaha arrinta tani ama waa arrin jirta oo weligeen dayna soo haysato aan la ogeyn oo waa sir la helay ama waa been fakatay runi ma gaadho marka waxaan codsanaynaa iyadoo la isticmaalayo shaybaar arrintan la geynayo ee laga baaraandegayo go-aanka dadka hadhowdi saxaafadda loo marinayo maxaan ku idhaahdaa dadka mas-uuliyiinta loo soo marinayo dhakhaatiirta loo marinayo arrinta tan in roon iyo rayd hadday arrintu run tahayna run ahaanshaheeda dadka lagu soo celiyo oo lagu baahiyo oo la gaadhsiiyo hadday been tahayna qaabka ay beenta u tahay iyo waxay dacayaad inay tahay baraha bulshada iyo mas-uuliyiinta iyo saxaafadda iyo loo soo mariyo oo ummadda lagu soo celiyo oo sidatan ummadda meel uun maaragtay si dhaanta wax loogu soo turjumo waa la isku xaniman yahay dhibaato badan baa ka jirta magaalo arrintu markay gaadho magaalada labaad bay usii filaysaa hadda annagu degmada buuxama aanu joogno ilaa shalay bay haysatay waa laga takhallusay wixii falaas la odhan jiray hawd bay hadda noo dhaaftay oo waxaa lasoo sheegayaa degaamadii hawdka ah oo degmada laga xukumay maanta in lagu hawlan yahay falaashyada in la jejebiyo ma garad